asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhawaada saxaabay meel kastoo ay iga dhegeysanaysaan iyo waqti kastoo ay dhegeysanaysaanba waxaan leeyahay waqtigu ha idiin wacnaado halkaa iga dhegeysanaysaan ama iga daawanaysaan waa Somali Happy Family Podcast barnaamijka qorsheynta qoyska waxaan la socodsiinaa anigoo Asaar Xuseen haddii aad iga dhegeysanaysid podcastiga waxaad iga dhegeysan kartaa Google Podcast Apple Podcast Spotify Anchor Podcast kulli waa iga dhegeysan kartaa haddii aad igu cusubtahay waxaan ku leehay soo dhawow waa in kaga mahadcelinaa sida quruxda badan ay la socotaan aad ii dhegeystaan markasteetol aad ayaa u mahadsantihiin mowduuceyga wuxuu noqon doonaa ama ebisoodkeyga uu ku saabsan yahay ilmaha teen ageka ah baryahan waxaa u malaynaya inaan ku dheeraaday lamaanayaasha iyo waalidiinta inaan ku dheeraada u malaynayaa indhow kama hadlina u malayn barnaamijka caruurta marka insha allah waxaan ka hadlayaa oo episodeka ayaan ku saabsan tahay ilmaha teen ageka ah xoogaa waxaa moodaa waaridka iyo ilmaha teen ageka inay caqabado badan kala haystaan isfahan waa badan ayaa jiro mowduuca marka kaas ayaan aan ka hadli doona haddii ilaaha idmo qof dhegeystayaasha kamid ah ayaa ila soo wadaagay alashaan oo mowduuca dhowr jiro ayaa la ila soo wadaagay marka maantay noqotay inaan kasoo hadlo ama galabta haddii ilaaha idmo waxaan ilaahay soo dhawaada mar kaletoole ilmaha tin ageka ah ama markay ilmaha soo koraan oo la dhaho korayada ama dhuucilaha camal oo kale soomaali ilmaha tin ageka oo inta joogo iyo ilmaha naga waddankanaga way kala duwanyihin aaday u kala duwan yihiin sababtana markasta waa bay-ada iyo meesha la joogo waay marka waxaad moodaa waaridka iyo ayaga xoogaa inay isku soo taagtaagan yihiin ama isku calasha isfahan waa weyn uu dhex ka dhex jiro sababtana waxa waayaan waan soo sheegay waa bey-ada kala duwanaanshaha iyo dabacan ilmaha iskuullada ay dhiganayaan dhaqamada ay ku dhex jiraan bulshooyinka ay ku dhex jiraan waxaasoo dhan iyo hab koritaanka calashaan qaabkay u koraayaan qurbaha ilmaha qaabkay u koraan waxyaalahaasoo dhan ma rabo calashaan inaan falanqeyn badan kasii bixiyo si mowduuc kale ayay noqona inaan ka diyaariyo calashaan kala duwanaanshaha farqiga weyn ee u dhexeeyo ilmihii wadanka ku koraya ilmaha inta ku koro ama ku dhashay mowduuc goonay u baahan tahay marka haddii aan aan usoo laabto mowduucayga oo ahaa isfahan waaga ka dhexeeyo waalidiinta iyo ilmaha teen ageka ah lamber ko waxa waayaan ilmaha markii ay koraan oy teen age galaan waxaa isbedelo xawaalatooda dhanaa isbedesho xaaladahooda dhan waxay gelaan emotionkooda dhanaa isbedelo waxaa isbedelayo calashaan waxay gelayaan xilli ka duwan xilliga ay ahaayeen marka ay galaan xaaladaas ayaga laftirkooda ilmaha ayay ku adag tahay oo xaalad adag oo macnaha ay qayaasi karaan ama ay saadaalin karaan ama ay qaladka iyo saxda kala garan karaan ma ahan laakiin ayaga markasta waxay u maleeyaan inay saxan yihiin ayay u maleeyaan oo isla saxan yihin wax inay ka qaldan yihiin total uma maleeyaan halka waalidiintana ay isdhahaan ay bilaabaan dhaleecayn ah cunugayga caasi ayuu noqday ima fahmaayo maxbaa ka qaldan waalidkii wuxuu gelayaa dhaleecayn ilmihiina xaaladiisa war uma hayo isaga ayaanba war isu hayn sababta mataqaanaa cunug ilmaha marka ay teen ageka yihiin inay isnadaafadiyaan in ay nastaan in ay maxaa la dhahayey nadaafadda waxyaalaha calaashan ka qaldamo nadaafad darada ka kow ah waxaa ka kow ah nasiina la-aanta deganaansho la-aanta isku buuqa dhexdooda ah waxyaalahaasoo dhan marxaladahaasoo dhan ay galaan ama ay ku dhex jiraan marka ayagoo marxaladahaas ku dhex jira ilmaha oo isku buuqsan ayaa waxaa dhacaysana waalidkiina inuu dhinac ka dhaleecaynayo uu leeyahay cunugeygu ifahmi laayo cunugeyga waa caasi cunugeyga waa kan oo waalidkii asaga uu arko cunugiis inuu isbedel ku yimaad cunugiis isbedel wuu ku yimid laakiin waxaa la rabaa isbedelkii jawigii inaad adiga la fahantid ayaa la doonaya cunugaada inaad la fariisatid cunugaada adiga waxaad rabtaa markii uu yaraa sidii aad ula dhaqmaysay inaad oola dhaqanto laakiin macquul ma ahan inaad ula dhaqanto asaga wuxuu isku maleeyaa ilmaha markuu teen age wuxuu isku maleeyaa wax ka qaldan totally inayna jirin asaga wax walba isla saxan asaga wax walba la wanaagsan wax kasta inuu garanayo wax kasta inuu kaa badiyo waad aragta ereyada isticmaalaan aniga wax walba waan fahamsanahay noloshada anaa go-aan ka gaari karo anaga kan samayn karo iyo doodaha ay sameeyaan waan fahmi kartaa marka ee waxaa sameynayaan ilmaha ayaga laftirkooda hormoonada calashaan iyo isbedelka ay ku jiraan ama ay ku imaanaya ayaa xaaladda dhan bedelayo wa- waxa macnaha waxay isu tusayaan inay isku filnaansho gaari karaan inay wax walba ayaga waxayn karaan macnaha koritaankaas yarka ay soo korinaya waxay u malaynayaan ina calaashaan ay isku filnaansho gaari karaan waa wax dabiici ah oo ilmaha teenage-ka inta badan ay sameeyaan marka adiga markaas oo kaleeto leh waxaa loo baahan yahay inaad u dejiso marka een hadallada marka adi kaa keenaa dhaleecaynta cunugan wuu caasiyoobay cunugan isbedelan ku arkay iyo habaarka iyo haaraaska waxa la dhaho oo kaleeto leh uma fiicin sababta maxaa waayeen waxaa dhici karta inaad kala kulantid falcelin adag inuu hadal adag ku dhaho inuu waxyaale aadan ka filayn oo ku dhaho sababtan waxaa waaye sideedaba dumarka markay ay qabaan caadada ama macduurka yihiin ma lahan koontarool iyo xuduud een, mana qiyaasaan hadallada ay leeyihiin ilmaha teen edka sidaas camal waayo ma koontarooli karo emotionkiisa waxa uu ku hadlaayo ma u kala socno derbigan inuu la hadlaayo iyo inuu waalidkiis la hadlaayo mararka qaarkood een, sababtoo ah waa aragteen inta badan waxaa laga yaabaa inaad aragto cunugaada oo aad u baari ama aad u fiican oo mararka qaarkood hadal aad filin ka soo yeero sida haddii lagu dhaho maxay kaa galay maxaad iga rabtaa iyo wax kasii daran inuu ku dhaho oo kugu oo ku- kugula kugula ku- kuu adeegsado sababtana waa isbedelka marka adiga waalidow waxaa lagaa rabaa isbedelkaas inaad la falgashid waxaa lagaa rabaa inaad ilmahan la saaxiibtid xilligaas marka ilmaha waxay u baahan yihiin inaad la saaxiibtid dabcan la saaxiibidda iyo in ilmahaada aad ka dhigid soo dhaweysatid ebisoodyo badanaa kasoo diyaariyay podcastigayga kala barow kala bar waa ilmaha calaashaan la saaxiibtooda kalsooni inaad ilmahaada siisid inaad ilmahaada ku kalsoonaatid inaad ilmahaada farxad gelisid Een, waxyaalahaasoo dhan ayaan kaga soo hadla dib ayaa usoo dhegeysan doon usoo dhegeysan karta haddii ilaahay idmo laakiin kan waxaa waayaan een, had insha allah waana kusoo dari doonaa mowduucan mowduuc ka duwan haddii ilaahay idmo oo la saaxiibada iyo qaabka ilmaha teenage-ka loola saaxiibo marka hadduu wiil yahay hadduu wiil yahay cafwan iyo hadduu gabar yahay waxaa lagaa rabaa inaa ilmahaada la saaxiibtid inaad la fadhiisatid marka hadallada qaar oo kugu kululeeyo oo kale waxaa laga yaabaa ilmaha teenage-ka kabta wiiftada ee marada wiiftada ee waxaa wiiftada ee nadaafad ma lahan adiga marka waxaa le maxaa kugu dhacay maxaad samaynaysaa waa naga amsa le tartiib isdejiyaa lagu leeyahay intaasaa kugu filan marka waxaa la rabaa ilmaha inaad lala saaxiibo in lala hadlo in la soo dhaweysto marka mowduucii kuma fogaana intaas ayaan kusoo gabagabaynaa waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu